ayaa wax ka jiraan ma jiraan wasiirku isagaa laga rabaa inuu caddeeyo oo sheego meesha uu ku fashilmay isagaa laga rabaa inuu keeno caddayn sidii caddayntu ay u gashay baraha bulshada iyo social mediaha kii fashilma ee federaalka marka wasiirka ma garanayo meesha uu warkan ka keenay isagaa laga rabaa caddaynteeda inuu keeno puntland imtixaankeedii sidii loogu talagalay buu u socdaa maalintii koowaadna wuxuu ku dhamaaday si aada u sharaf leh meel dhibaata ka jirtay iyo meel uu ka fashilmay iyo meel laga sheegay wax dhibaato ah baa ka jirta haba yaraatee ma jirto ayaamaha soo socdana sidii loogu talagalay buu u soconayaa wax xumaadana ma jiraan cid fashil sheegtayna ma jirto waa arrin keligii ku ah goodax bare keligay goonni ku tahay isagaana laga rabaa caddaynteeda inuu keeno
wasiirku idinka ma idinla soo xiriiray wax xidhiidha hadda ma idinka dhexeeya idinka iyo wasaaradda waxbarashada soomaaliya maya wax xidhiidh oo naga dhexeeya ma jirto haba yaraatee xagee marka xogtan wasiirku ka keenay in imtixaanka fashilkan wallahi isaga ina weydiinaynaa isaga ayaa la rabaa inuu keeno caddeynteeda isaga ayaanu marti uga nahay inuu caddeeyo oo haddii kale waxay noqonaysaa xumaan uu u qabo puntland ardayda puntland iyo guud ahaanba tacliinta puntland aada iyo aada ba umahadsantahay wasiir asalaamu calaykum